Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir mudane maxamed axmed diiriye yabooh ayaa xariga ka jaray waddo interlooga oo laga hirgeliyay degmada kaaraan ee gobolka banaadir munaasabadda xarig jarka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa agaasimayaal ka tirsan maamulka gobolka banaadir ganacsato odayaasha degmada iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada degmada kaaraan gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir mudane maxamed axmed diiriye yabooh ayaa ka waramaya xarig jarka waddadan dabcan waxaan uga mahad celinaynaa maamulka degmada kaaraan oo guddoomiye caddaani uu u horeeyo inay bulshadii abaabuleen in bulshadii isku tashadeen isku tashatay in bulshadii ay go-aan ku gaartay inay maaragtay dalkeeda iyo dadkeeda iyo degmadeeda intaba in la dhiso inay go-aan ku gaareen maamulkuna uu hormuud u yahay tilmaam tilmaashi tilmaantii maamulkana lagu shaqaynayo aad iyo aad baan ugu faraxsan dadweynow gaar ahaan dadweynaha degmada kaaraan waa fiican tihiin waana dhaqaaqdeen horey aad u socotiin waa intaas oo looga sii dhowaado degmada kaaraan waa degmo weyn oo aad iyo aada u ballaaran waa degmo dad aad u fara badan uu degan yahay waa degmo degmooyinka ugu baaxadda weyn magaalada muqdisho ka mid ah maasha allah waxaa laga rabaa inaad dibudhiskeeda iyo qurxinteeda aad qayb ka qaadatiin waxaan isku ognahay waddooyinka maanta socda oo la sheegay iyo kuwo ka sii badanba degmadan in maaragta laga dhiso waddadan ayaa muhiimad weyn u leh isku socodka dadka iyo gaadiidka taasoo ay dhiseen bulshada xaafadda oo garab ka helaya maamulka gobolka banaadir